maalintii shalay diyaaradna xamulka qaado ay saarnaayeen ugu yaraan shan qof od ayaa ku soo dhacday deegaanka jaziiro oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho diyaaradda ayaa waxaa la sheegay inay ka timid degmada dhooble iyo gobolka jubbada hoose iyadoona ku wajahnayd magaalada muqdisho balse intii aysan gaarin ayay ku dhacday deegaanka jaziira kadib markii ku timid cilad farsamo maamulka deegaankaas ugu magacaaban dowladda federaalk oo ka warbixiyay dhacdadan ayaa sheegay inay halkaas ku geeriyooday shaqaalii saarnaa diyaaradda oo ah kenyan shilalka diyaaradda ayaa waayihii dambe si aada ugu soo badanaya caalamka iyadoona shilkaani diyaaradeed ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho uu noqonayo kii ugu horeeyey ka dhaca dalkan soomaaliya tan iyo bilowga sanadkan inuu ku jirnay labada kun shan iyo labaatanka